degmada kaaraan ee gobolka banaadir waxaa maalmahan dib ugu soo laabtay kooxihii loo yaqiinay ciyaal weerada kuwaasoo dhibaataynaya dadka shacabka ah ee ku dhaqan degmadaasi muuqaal la soo dhigay baraha bulshada ayaa lagu arki karaa xaafadaha qaar wadooyinkooda oo cidlo ah isku socodkii iyo dhaqdhaqaaqiina uu hakaday meelaha qaarna uu aada u yaraaday arrintan ayaa ka dambeysay markii kooxahan burcadda ah ay dhibaatooyin kala duwan u geysteen dadweynaha ciyaal weerada ayaa waxa ay dhaawac u geysteen wiil yar oo masjid ka yimid iyagoona weydiiyey lacag baad ah kuwaasoo ugu dambeyn wiilka ka dhaawacay garabka gacanta baawac ayaa dhacay ciyaal oo weeray ahay ciyaal xaafada dugsiga oo waxaa ka imaaday ciyaal dugsi dhexday galin kabacdina midday u dhigteen degmada kaaraan la degnahay meelay fadhiyen ahaa cimaamad iyo lacagkeen iyo fooda fooda baabaan waa badnaa ciyaalku marka aniga lexdaa dhacma midday ciyaal qaadisi lacagteeda kabacdi midday u lifteen ciyaal weerada waa soo bataan gurigii dhibaato baa qobna ilbaag daraad waa nooga jabsho waa noola booteeyey guriga xataa mamar gurigan oraxaan oo soo gasho mid ka mid ah dadka ku dhaqan degmada kaaraan ayaa isna ka waramay dhibaatada ay burcadan ku qabaan bulshada ku nool degmada isagoona sheegay in dowladda federaalka aysan waxba ka qaban aniga waxaan deganaa gurigan waa ujeedaa dhibaatada gurigeyga haysato sida saasaa loo galay galab ilaahay keena intay kasoo degaan lacagdan ay kasoo degaan ciyaal diikow kuwaan kalena intay ka imaadaan oo moodren meeshaan laysku qabsanaa mar waxaa laysku qabsanaa xagga marba meel laysku qabsanaa guryan saan loo jibinaya cid kastoo wacnada waxna looga badiiday kuwa ciidanka sata koofiga lambaraadkooda xataa waa soo qortay intaad tegey wax iga caawinoo waaye booliiska nine one waa wacay laba jeeraan wacay wax oo ciidan ii imahayn ma arkin waa soo diraah dhahay wax soo hadduu soo amrana ma ii imaanba maamulka degmada ma aqaanba ma wixi degmada aniga warka ma haayo degmada lama xariidinba ma waa been taas waa been taas waa been ciyaal waara saa'id weliba ka socota xaafadeen anaga aa maalin ilaahay keena waa koo iyo toban saac galabnimo ka sii socdaan aa shala galabisaan weyne haddaa kuu sheegaa shala galabisaan weyne aa si fiican usoo bilaabay magaalada muqdisho waxaa aada ugu soo badanaya falalka amni darrada ah kuwaasoo ay boqolkiiba sagaashan ku lug leeyihiin ciidamada iyo saraakiisha dowladda federaalka sida ay sheegayaan dadka ka faallooda arrimaha ammaanka